dowladda kanada oo ka mid ah kuwa reer galbeedka ayaa cadaadis xoogan ku haya dadka soo galootiga ah dowladdan ayaa qadi tilaabo ay ku dhibaataynayso dadka ku dhaqan dalkaasi ee wax ka barta maamulka kanada ee gobolka ontario ayaa ardayda ajaanibta ah ee dhigta jaamacadaha gobolkaasi ka mamnuucay inay bartaan kuliyadda caafimaadka gobolkan ayaa waxaa ku nool soomaalida ugu badan ee ku sugan dalka kanada mid ka mid ah ayaana sheegay in dhakhaatiir xumo ba-an ka jirta mandiqada taasna ay saameyn ku yeelatay bulshada gaar ahaan kuwa dalkaasi u dhalan waxaan kuu sheegayaa horta gobolkan aan degannahay ontario takhaatiirta oo loo yaqaano family doctor ama takhaatiirta qoysaska aad iyo aad bay u yar yihiin soomaali fara badan iyo ajnabi kale oo mataqaanaa ontarian ah ma haystaan dakhtar family doctor ah ma haystaan waxaa kaloo intaas sii raaca qofka markii xoogaa xanuun uu qabto oo emergency isbitaalka la geeyo meesha wuxuu joogayaa dhowr iyo toban saac si uu takhtar u arko waayo takhaatiirtii ayaa aad u yar waxaa ka mataqaanaa muxuu ahay cawinaya oo keliya narsis ayaa cawinaya ajaaniibta ku sugan waddamada reer galbeedka oo ay soomaalidu u badan tahay ayaa waajahaya cadaadisyo fara badan oo uga imaanaya dowladda kanada taasoo ku caanbaxday la dagaalanka diinta islaamka iyo ehelkeeda